waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali marka hay-addan gurmada hadda lacagaha aad ku aruurinaysaan bal goormaa la bilaabama taarikhdeed haddaad in yar iga warantaan
xasanow waa mahadsantaa run ahaantii fursadda waan kaaga mahad celinaynaa marka hore marka xigta gurmad waxaa la aasaasay labada kun iyo lix iyo tobankii bishii afaraad sagaaliyo tobankeeda magaalada melborne lagu aasaasay hadafkii anoo aasaasan waxay ahayd in la helo platform oo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer australia mustaqbalkan aan u gudbi doono wadamada kale insha allah inay helaan channel ay marsiin karaan howlaha humanitarianka ay ugu talagaleen walaalahooda soomaaliyeed ee dalka ku nool iyo wadamo kale ee dad ku dhibaataysanba inaan gaarnaan u aasaasnay waa garta howlahan u dambeeyo hadda fatahaadaha soomaaliya ka dhacay bal sidaad u bilowdeen iyo meesha inay marayso bismillahi raxmaan raxiim xasan mar labaad oo kaaga mahad celinayaa hawshaan waxaan bilownay muddadii aan isla markii aan ogaanay in fatahaaduhu ay ka bilowdeen gobolada sida gobolka beledweyne macnaha gobolka hiiraan magaalada beledweyne iyo gobolka baay magaalada bardaale runtii annagoo adeegsanaynaa walaalaheenna maasha allaahu gurmad ku xiran oo khayrka jecel isla markii waxaan bilownay inaan insha allahu maaragtay qolkeenna guruubka ku jiro inaan maaragtay ku rays garayno lacagta ugu badan wixii aan heli karno si aan walaalahaas dhibaataysan aan ula gaarno deeq ay kow ka tahay maaragtay raashin iyo maaragtay wax markaas maadaama dadku biyo iyo fatahaad ay qaadeen marka alxamdulilah waan ku guulaysanay hadda waxaan gaarsiinay deeqihii ugu horeeyo labada gobol beledweynna waan gaarsiinay magaalada bardaalena waan gaarsiinay haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu maaragtay deeqaha qarashaad badan iyo lacago badan oo soo aruuraayo oo maaragtay wadankan magaalada melbourne iyo queensland inaan maalmaha soo socda aan gaarsiino haddii ilah yiraaha waa garta marka dadkaas gruubka ku jira whatsapka siday uga soo jawaabeen ilaa hadda lacaga intee la-eg baa inay aruuray
hadda melbourne oo kale lacagta la yabohay waxay ahayd lacag labaiyo labaatan kun camal alxamdulilah ilaa iyo toddobiyo toban kun ayaan helnay akoonkeena kusoo dhacday waatood cabdiqaadirda uu kuu sheegay lacagtii markiiba waa isdhaafinay oo aan waxa u kala dirnay beledweyne berdaale alxamdulilah shalayba qeybiyeenba qoladii reer beledweyne maasha allah waxaa sidoo kale ma arkaysaa alxamdulilah iyaguna queensland dhowr iyo labaatan kun iyaguna yabo iyo ma arkaysaa lacag soo dhacdayba isku noqotay intay heleen marka weli lacagta hadda queensland intaan u fariisanay cadad ahaan ma garan karno laakiin waxaan rajaynaynaa sofar dhowr iyo labaatan kun inayd akoonkeena ku jirto oo lacagaha kale walaalihii ballan qaadayna sida ugu dhaqsiyaha badan inay kusoo shubi doonaan insha allah waa garta caadiyan lacago badan baa adduunka o dhan soomaalida hadda ay soo aruurinaysaa meelay joogaanba inta badanna guddi qaran oo muqdisho fadhigiisu yahay baa loo diraa marka idinku dhankaas ma marina idinka howlaha wado oo meelihii la raba gaarsiinaya nacam saas waaye xasan waxaa boolisa inoo degan maadaama aan nahay hay-ad madax bannaan oo ka dhisan dalkan austraaliya oo aan ka rejistar garaysannahay wadankan ayna dhici karto weliba dowladda aan ku hoos noolnahay in ay naga rabto inaan u caddayna lacagaha meesha aan gaarsiinay waxaan anaga doorbidnay tanii intaan soo jirnay inaynan hay-ad kale iyo qolo kale iyo dowlad aynan wakiishan lacagta aan dadka aan ka aruurino in aan xaqiijinno dadkii loogu talgalay inaan annaga gacantaynaan ku gaarsiino meel walba oo dalka ka tirsan waxaa inoo jooga staff gurmad ah ayagaa inoo qeybiya marka waa runtaa su-aashaas waa laina weydiiyey hay-adaha dalka jooga xitaa way nala soo xiriireen qaar dowladda ku jiraa nala soo xiriira inaan lacagta aan ku wareejinno oo sidaa lagu qeybiyo laakiin annaga annagoo caafimaadka jamciyadda fiirinayna waxaan ma arkaysaa aan go-aansanay wax weliba aan helna inaan gacanteena aan ku qaybino waa garta dadka lacagta bixiya laftigooda reer australia ama reer melbana sidaad ugu xaqiijisaan in lacagaha aad ka qaadeen meeshii la rabay iyo sidii la rabay ay u gaarto taas waxaan ugu xaqiijinaa lacag walbo iyo mashruuc walbo aan fulinayno waxaan hubinnaa mar allaale wakiilada jooga wadankii inay lacagtaas raashina ahaato lacag ha ahaato waxbarasho ahaato wax walba oo ay qabanayaan inay feedback fiican nagala wadaagaan sida sawirro muuqdo qoraal ribood diyaarsan iyo fideoyo kiliir ah sidaas ayaan dadka halkan joogo ayaan kula wadaagnaa mashruuc walbo aana fulino waana taas midda keentay kalsoonida in badan oo ka mid ah mujtamaca austraaliya kunaal ku nool inaan kasbanno sidaas ayaan ku xaqiijinaa mar walba waa gartay lacagta ma lacag caddaana dadka gaarsiisaan ma dhar baa ugu gadaan ma raashin baa ugu gadaan broseska markaad lacagta qabataan ilaa dadkii u baahnaa aad gaarsiinaysaan sida uu yahay waa mahadsantaha sidoo kale waxaa boolisa inoo qoran gurmad inaysan lacag kaasha aysan bixin oo aan iska ilaalino inta badan ilaa iyo kiisas kale kiisas micnaha ee aada u culus aan dareemi karin inaan kaashka laga maarmin tusaale ahaan haddaan tusaale aan aan ku siiyo een, markii ay dhacday dhacdadii new zealand oo kale een, dadka muslimiinta ay ku waxyeeloobeen ee masaajidkii lagu weeraray lacag een, dhowr iyo toban kun oo doolar aan aruurinay een, dadka maadaama ay dal ma arkaysa systemkiisa uu wanaagsan yahay ay joogaan marka kaashaan u qiiminay markii intaa laga soo tago iyo shakhsiyaad cisbitaal ku jira oo lacag dawo laga rabo oo kale markii laga soo tago mashaariicda aan fulino kaash waan ka ilaalinaa inaan kaash bixino waan iska ilaalinaa marka itemska dadku ay u baahan yihiin ama cunto ha noqoto ama bustooyin ha noqdaan ama meel loo dhisay ha noqoto ceel iyo wax weliba mashruuc aan fulinaa Een, marka waxyaabo kale aan ku sugno waxaa ka mid ah een, marka ugu horeysa waxaan iska ilaalinaa qof waliba inaan shaqaalayno ama aan lacagta aan ku dirno dad background check lagu soo sameeyey een, ah, odayaasha iyo culimada gobolka degan ay soo recommend gareeyeen dhinaca dowladdana aan ma arkaysa aan ka codsanay recommendation inaan ka helno qofkaas dadkaasaan adeegsanaa markaan lacagta aan ku dirno een, step by step ilaa mashruuca laga fulinayo waa la soconaa mashaariicda qaar weliba markii la fuliyo waxaan samaynaa een, beneficiaries aan wacnaa waa la xiriirnaa waan ka xaqiijinaa tusaale ahaan mashruuc baa jira hadda oo indhafiiqida aan dalka aan ka samayno aan gobol walba ayaan mar weliba aan ma arkaysa aan dhakhtar aan u dirnaa had- tusaale ahaan shalay waxay ka soo laabteen boorama oo boqol ruux indhaha loogu soo fiiqay alxamdulilah marka waxaa laynoo soo gudbiyaa liistigii dadkii indhaha loo fiiqay lambarooda aan loo soo gudbiyaa waa la xiriirnaa waa wacnaa shaqs shaqsi aan ula xiriirnaa inta badan ama randomly aan dadka u wacnaa marka qaabkaasaan ma arkaysa aan isticmaalnaa waxaan kuu sheegayaa gurmad somaali relief een, jamciyaddan australia runtii magaalada melbourne aan ka aasaasnay haddana runtii meelo badan ka shaqo bilowday sida queensland oo aan rajaynayna magaalada kaleo beethna iyadana ay naga- nala shaqay doonaan waa jamciyad runtii u dhexaysa soomaali oo dhan oo ka madax bannaan waxaba yaraatee ama qabiil ama urur gooni ah waa jamciyad aan ugu talagalnay sida walaalku kuu sheegay qof walba oo doonaya walaalihiis inuu caawiyo soomaaliya meeshuu rabaa ka jooge aan diyaar ula nahay inaan mashaariicda anaga u fulino marka qof walba oo meeshaan jooga u baahan mashruuc khayriya inuu fuliyo oo gobolka ka fuliyo sida hadday noqoto ceel la dhisayo sida hadday noqoto maaragta agoon waxbarasho laga dhiibaayo waa runtii waa jamciyad u taagan annaga hadda marka mashaariicdeenna kolley waxaan u malaynayaa inaan waa soo kookoobayaa mashaariicdeenna laba ayay ka koomataa mashruuc ongoing iska ah sida mashruuca hadda indhafiiqa iyo agoonta agoonta boqol iyo konton canug ayaan waxbarasho ka dhibnaa bil kasta Een, indhafiiqana siduu walaalkeen kuu sheegay sanadka hore boqol iyo konton qof aan indhaha u fiiqnay sanadkaana intuusa dhammaan ilaa saddex boqol ayaan rabnaa inaan indhaha u fiiqno labadaa mashruuc waa ongoing laakiin insha allahu futureka waxaan rabnaa insha allahu jamciyaddaanu inay u gudubto meel sare oo ah inaan insha allahu wadankii aan ku yeelanno iskuulle annaga aan leenahay hadda ilmo ayaan iskuulle geynaa laakiin waxaan rabnaa iskuulle annaga aan leenahay oo ilmo agoon la geynayo iyo meelo caafimaad oo ay gurmad leedahay taas waa long term visionkeena insha allah aan rabno inaan ku shaqayno nacam xasan een, waxaan rabay sidoo kale inaan waadixino ragga maamulka ka ah jamciyaddan dhammaanteen waxaan nahay dad volunteers ah wax ma arkaysaa mushaar kama qaadano lacaga aan aruurino sidoo kale commissionna kama qaadano Een, waxaan ku dadaalnaa lacagta aan mashruuca aan u aruurinay sida aan u ballanqaadnay in aan u gaarsiino dadkii loogu talagalay annaga waxaa dhici karta ilaahay baan ajar kaga rabnaa een, mashaariicda la aruurinay in annaga jaabkeena aan lacagtaan kaga darno marka waxaan rabnaa inaan insha alla dadka horta eh, nagu xiran inaan taas aan u cadayno Een, keliya waxaa dhici karta inay baxdo een, lacagta markii dalka loo diro mashruuca lagu filinayo staafka meesha jooga tusaale ahaan ee, maalintaas shaqaynaya lama dhihi kara aniga volunteer aan ku shaqeeyna volunteer igula shaqeeye dabcan maalinta alyuumka sta- staafka waa laga siiyaa wixii markaas tusaale ahaan raashinkaasi lagu qaadayo gaariga lagu qaadi lahaa waxaas inay baxaan waa laga yaabaa laakiin wax commission australia lagula haro haba yaraatee ma jirto siday tahay dadka u gaarsiinaa taasi waa mid Een, tan kale labaad aan rabay een, in aan ku daro hadalkii walaalkii cabdiqaadir waxa waaye een, sidaa la socota hadda wadanka een, abaaruhu way soo noqnoqdaan fatahaadahana way soo noqnoqdaan waa sanad weliba ayaa almost every year bay arrintan dhacdaa Een, waxaa hadda aan ka fakarnay reer gurmad aan isku afgaranay een, ah, in aan ma arkaysa aan ku dadaalno sidii loo heli lahaa ka hortag tusaale ahaan abaaraha dalka mar walba ka dhaca dadku biyo la-aan bay u dhintaan waxaan ka fakaraynaa haddii aan bajet fiican aan helno mustaqbalka in aan tuulo kasta gaaraan tuulooyinka abaaraha laga sheega mar walbii la-aanta ka dhacda inaan ceelal fiican oo waxtar leh maa ceelasha oo projectiga lagu soo qaato ee dhowr mitir inta la qodo oo dhowr bilood kadib haddana iska baabaa maaha ceelal fiican oo waxtar leh inaan dalka aan ka qodno waan rajaynayna mashiin annaga aan leynaa meesha inaan geyno si markaasi insha allah markii abaarta ay dhacdo at least dadku inay helaan meel ay biyo ay ka helaan waxaan kaloon aan ka fakarnay oo aan hadda qorshaheeda aan bilaabi doonaa hadduu ilaaha idmo fatahaadahan dalka soo noqnoqda sida hadda beledweyne oo kale sanad weliba fatahaad ayaa ka dhacda waxaana dhacda ummadda soomaaliyed inay gurmadaan lacag dhowr milyan dollar ayaa la aruuriyaa dadkii raashin wax loogu gadaa waa lagu soo kala tagaa haddana sanadka soo socota hawshii dib bay u bilaabataa marka waxaan rabnaa insha allah hadduu ilaah idmo inaan ka fakerno iyadan in anagoo kaashanayna khubaro aqoonteedii leh in aan raadino weyga dadkani dhibaatadani looga hortegi lahaa oo webigaas ama lagu leexin lahaa ama biyahaas lagaga hortegi lahaa magaalada inuu soo galo insha allah annagoo kaashanayna ummadda soomaaliyeed ganacsatadooda iyo dhammaan qof weliba oo muwaadin ah oo maar ka danqanaya dhibaatada ummadda soomaaliyeed insha allah waxaan rabaa hal boint inaan ku daro waxaan rabaa insha allahu jamciyadda gurmad soomaali relief dadku siday la socdaan waa jamciyad ku shaqaysa communitiga saboodkeeda ilaa maalintii aan shaqo bilnaabnay ilaa maantay waxa mashaariicda aan ku shaqaynayno oo dhan contributionkooda waxaan ka qaadnaa walaalaha soomaaliyeed khayr allaha siiyo ayaga ayaan ka qaadnaa inuu waxaan rabaa anoo sii waadixinaya yacni ma aha jamciyad wax haba yaraatee garaana ama lacag dowlad ka qaadata ma aha jamciyad jamciyad kale ku tiirsan waa jamciyad ku tiirsan communitigeeda soomaaliyeed kuna faraxsan barowna ku ah waanan runtii aad iyo aad dadka soomaaliyeedna waa dad aad u fiican oo u baahan kaliya maaragtay in yacni yacni bointiga macnaha insha allahu maaragtay waa dad u baahan kaliya in la tusiyo transparency sidaas darteed muddada aan shaqaynaynin walaaluhu mashaariic fara badan oo halkan aan lagu soo koobi karin ayay nagala qayb qaateen mashruuc walba aan usoo bandhignana markii maaragtay ayay siday tahay ay uga soo jawaab celinayeen marka insha allah taasna inaan caddeeyaan rabay oo macnaha waa jamciyad ku tiirsan communitigeeda tusaale ahaan waxaa toos noola shaqeeya markii melbourne laga tago magaalada brisbane khayr allah siiyo masaajidka morocco mosk guddigiisa ayaa wakiil ka ah jamciyadda magaalada brisbane si toos bay noola shaqaynayaan waa ka faa'iidnay markaa melbourne labaatan ka aruurin ayagana xaggay labaatan ka aruuriyeen waxaa weliba aan ku darayaa soomaali unbaa hadda ka hadalnay jamciyaddu keliya soomaaliya wax ma geyso alxamdulilah macnaha saahadee aan ku taabtayba markii qaxootiga rohinga ay soo qaxeen cabdiqaadir baa halkaan ka dirnay alxamdulilah walaalkay lacag dhowr iyo soddon kun oo doolaraan u aruurinay bangaladesh baan ugu tagnay dhowr intaasoo ceel aan usoo qodnay aan haddaan tiradaan xasuusan masaajid aan usoo dhisnay qalab ay guryo ay ku dhistaan baan u iibinay iyo wax raashiin markaa ay u baahnaayeen marka alxamdulilah ilaa iyo man waxbaan geynay waxaan rajaynaynaa insha allah gurmud inay ka gudubto levelka hadda maanta taagan soomaaliya international inay noqoto caalamkan inay waxgeyso
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho